soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wabatimi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wabatimi ididay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa ididay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta milayda heesiyo mutiyo ujeedada
bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo saaka aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faaqidaadda wararkooda kaga imaanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa subaxnimo oo xaddaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad sannadda labada kun iyo koob iyo labaatanka qodobada barnaamijkaanu ku soo qaadan doono waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo maamul goboleedyada soomaaliya oo ka wada hadlay xalinta khilaafaadka la xidhiira doorashooyinka iyo sidoo kale ilaalinta habraaca doorashooyinka dalka maxaa ka mid a waxyaabaha hadda laga cabanayo ra-iisul wasaaruhu muxuu ka yahay arrintaasi maxaa ka mid a shaqada guddiyadu ay ku leeyihiin arrintaasi guddiga xalinta khilaafaadka ilaa hadda maxaa la gaarsiiyey qodobo kala duwan oo qusaya arrintaas ayaanu diin soo gudbin doonaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal waraysiyo aanu kaga hayno qaar ka mida dadka ka cabanaya arrimahaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadalkiisa dadkaasi ma ku qanceen maxaase ilaa hadda cabashaah u taagan barnaamijka ayaanu ku soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal oo barnaamijkeenna qayb ka noqonaya doorashada kuraas ka mida golaha baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dhacaysa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay halkaasi oo ay ku wada hadli doonaan shacabka magaaladaasi iyo sidoo kale xubnaha doorashada gelaya ee kuraasa doonaya haddaba sidee wax u socdaan magaaladaasi barnaamijkeena ayaanu ku soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal oo barnaamijkeenna qayb ka noqonaya waan idiin soo gudbin doonaa magaalada kismaayo maanta waxaa lagu wadaa inuu furmo shir gaara u dhexeeya hay-adaha waxbarashada ee dalka shirkaana waxaa hogaaminaysa wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda soomaaliya dowlad goboleedyada wasaaradahooda waxbarashada ayaa qayb ka ah ujeedkuna waxa uu yahay tayeynta waxbarashada dalka barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegeystayaal barnaamijkeena ku maqli doontaan oo qayb ka noqonaya madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo hoggaanka hirshabeelle oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka maxaa ka mid a qodobadii ay la soo hadal qaadeen barnaamij ayaynu ku soo qaadan doonaa qodobadaasi hadda waxaynugu soo kordha ayd maqli doontaan farsamada istuudiyaha sideedaad ee reediyo muqdisho waa farsamayaqaan sare maxamed cabdi qalaf barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya maxamed daahir degene waa mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda wararka
watana weeyo meel bay ka wabatimi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada ididay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon waa hagaag dhegeystayaal soo dhowaada ayaannu idin leenahay mar kale halkaannu idinkala hadlayna waa raadiyaha qaranka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya qaybihii hore ee barnaamijka faaqidaadda wararkana waad la socotaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu ugu baaqay guddiyada hirgelinta doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadkaba in ay si sax ah u galaan xalinta khilaafaadka islamarkaasina cid weliba ay la fadhiistaan si loo qanciyo ummadda soomaaliyeed ee hadda kuraasta dooranaysa waxaa sidoo kale uu ku baaqay in dadka cabashooyinka qaba ay gaarsiiyaan guddiga xalinta khilaafaadka si wax looga qabta arrintaasi warbaahinta ayuu la hadlay waxaana uu ku bilaabay
waxaan ku bilaabanayaa cabashooyinka la xidhiira doorashooyinka ka qabsoomay meelo ka mida dalka ayaa ka imaanaya musharaxiinta iyo odayaasha qabaa'ilada qaarkood intaas waa ka wada dheragsannahay waan ognahay cabasho ma dhammaanayso laakiin waa inaan u feejignaana aan la soconno cabashada waxay tahay saan la socotayna habraacyo iyo heshiisyada doorashooyinka waxaa si cad ugu qeexan in hufnaanta doorashooyin doorashada ay saldhig u yihiin saddex arrimood midda koowaad oo ah madax bannaanida guddiyada doorashooyinka waxaan rabaa saddexdiina guddi inay madax bannaan yihiin aadan ku milmin madaxda dowlad goboleedyada waxaa kaloo jirto ilaalinta habraacyada doorashooyinka waxaan samaynay madasha oo dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha habraacyo laisku waafaqay oo la saxiixa ayaa yaalo cid ka sarrayso ama ku xadgudbi karta ma lahan waxaa kaloo nalooga baahan yahay cadaaladda iyo xalinta khilaafaadka mar kasta waxaan u taagannahay cadaaladda laakiin cadaaladda waa in la maraa wadadeedii wadadaas markii la maro ayaa guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadkana ay xalinayaan ay marsiinayaan wadada ku waajibka saad la socotaan mas-uuliyadda ilaalinta hufnaanta doorashooyinka waxaa ka mid ah ilaalinta madax bannaanida guddiyada doorashooyinka waxaa ka mas-uula madaxda guddiyada doorashooyinka waa in aysan cidna ka aqbalin faragelin siyaasadeed hadday tahay siid hadday tahay fiid hadday tahay khilaafaadka faragelintaas siyaasadda hab meel ee idinka soo gasha ma lahan waa inaad u hogaansanaantaan keliya habraaca iyo xeerarka doorashooyinka loo dejiyo oo aad haysataan iyadoo qoraala soo maaha madaxda dowlad goboleeda waa in ay guddiyada ku dhiirigeliyaan in doorashadu u dhacdo si hufan kuna shaqeeyaan madax bannaani taas waa waajib saaran madaxda dowlad goboleedyada ilaalinta iyo korjoogtaynta ku dhaqanka iyo hirgelinta habraacyada doorashooyinka waxaa ka mas-uula guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka waxaana waajib ku ah in ay hubiyaan in guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ay ku shaqeeyaan habraacyadii lagu heshiiyey wixii ka qaldamaana ay saxaan waa waajib saaran saad la socotaan hufnaanta doorashada waxaa ka mas-uula guddiga xalinta khilaafaadka oo runtii lafdhabar u ah in ay doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo waa in si cadaalad ah guddiga uga garnaqaan cabashada doorashooyinka waxaan sidoo kale rabaa idinka ayaa garnaqi meesha ah dadka musharaxiintana waxaan leeyahay meediyaha la tago ama raadiya laga soo hadlo ama twitter ama facebook wax lagu soo qoro ma ahan hab dacwo loo soo gudbisto dacwada nidaam iyo habraacay leedahay diyaar ayaan u nahay haddaan nahay dowladdii hadday yihiin guddiyadii doorashooyinka in dacwadaada loo maro loo qaado habkii habraaca uu dhigaya waxaana mas-uuliyaddaas ay saaran tahay guddiga xalinta khilaafaadka oo mas-uulka ah wixii cabsho ah waana in iyaga loo soo gudbiyaa marka waxaan rabaa in aad u sheegtaan markasta musharaxiinta cusub oo soo damcaya soo dalbanaya kuraasta cusub oo mustaqbalka imaanayso oo wiigba wiigga ka xiga soo gudbinaya idinka waajib ayaa idinka saaran in aad u fasirtaan waxa ay yihiin iyo habkay u maraayaan habraacaas xalinta khilaafaadka iyadoo la tixgelinayo arrimahaas aan soo sheegnay waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal heer dowlad goboleed in ay ilaaliyaan madax bannaanida doorashooyinka iyo ku dhaqanka habraaca doorashooyinka waana in ay ogaadaan in lagula xisaabtamayo wixii musuq maasuq ah oo ay ku kacaan aniga ka-raiisul wasaar ahaan marna ma aqbalaya wax musuq maasuq ah hadday tahay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed hadday ku milmaan madaxda marna kama yeelayno waan in aan ogaanaa inaysan ku milmin ayna xor ka yihiin waxaan leeyahay madaxda dowlad goboleedyada fadlan fadlan doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufan waa inaad ilaalisaan madax bannaanida doorashada oo ay mas-uuliyaddeedu tahay guddiyadii aan soo sheegnay oo ah heer dowlad goboleed heer dowlad federaalka ah iyo guddiga xalinta khilaafaadka saas ayaan soo u sheegayaa madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa mahadsantihiin mar kastana waa idin garab taaganahay wabilahi towfiiq
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo sidaad maqlayseenba amray in cabashooyinka la xaliyo odayaasha cabashooyinka qaba iyo sidoo kale maamulada dowlad goboleedyada Soomaaliya fariimaha soo gaaraya in ayagana wax laga qabto iyadoo sidoo kale cabashooyinka ay sheegayaan musharaxiinta oo tartamaysa madaxweynaha iyagana lafahantooda cabashooyinka ay soo gudbinayaan inay gaarsiiyaan guddiga xalinta khilaafaadka si wax looga qabto ayuu amray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo oo sidoo kale arrintaasi ay muujinayso sida ay dowladda Soomaaliya dadaal ugu jirto sidii hab cadaalad ah loogu dooran lahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya haddaba maxamuud faarax cagooley oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaankii hore ee soomaaliya oo ku sugan magaalada dhuusamareeb aadna isha ugu haya arrimaha doorashooyinka ayaa waxa uu warbaahinta qaranka u faahfaahiyey bal cabashooyinka hadda taagan waxyaabaha ay salka ku hayaan iyo habka ay dowladda u wajahayso cabashooyinkaasi sida loogu qanci karo ee shacabka soomaaliyeed ay ugu degi karaan
bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin awalan anigu ah cabdulla faarax cagooley xildhibaan hore waxaan salaamayaa muqdisho iyo shaqaalaheeda arrinta ku saabsan doorashada golaha shacbiga way ka jirtaa cabasho weyn ayaa ka jirta ra-iisaalahoona inuu soo hadal qaado waxna ka qabto waa wax waajiba oo saaran maxaa yeelay haddii shalay aqalkii sare maamulada ay ka sameeyeen sidii ay rabaan oo si kayru sharci ah maxaa yeelay waxaa la soo gudbiyey oo lagu soo qoray yacni go-aamadii soo socday waxaa soo magacaabaya guddoomiyaha ama madaxweynaha maamulkaas arrintaas ayada ah international weeye hase yeeshe stateka ayaa magacaabaya stateka magacaabaya shaksi ma ahayn kow waxay ahayd ummadda soomaaliyeed markii laga reebo hirshabeelle aan u mahadcelinay madaxweynaha hirshabeelle waa laqada ummadda soomaaliyeed inuu hoos u hinduta ayay ka tagtay golihii shacbiga ayaa loogu yimidin golaha shacbiga waa xaaraan in la farageliyo waxaa kaloo xaaraana oo waxaan jirin ah in laba shaksi oo kursi ka dhaxeeyo oo soomaaliyeed oo walaala ah in la kala fandhiyo mid la yidhaha xabadka gacanta laga geliyo ma yeelaysid la yidhaahdo ma gelaysid midna loo ogolaado waaba dhibaato weynoo jariimaa jariimaa waaye waxaana rabaa wasaaraha kaliya maahane ama mucaarad maahane ama muxaafad maahane dadka soomaaliyeedow laba qofood oo doorasho ama saddex ama afar u timid ee qayb la reebay qaybna loo ogolaaday ay tahay golaha shacbiga xaggay ka jirtaa wax jira maahan sharcigeennana kuma qora waan ku heshiinay oo ah dastuurka ku-meelgaarkaa arrintaas iyada ah waxay keenaysaa qaranjibisnimo ayay keenaysaa waxay keenaysaa dadka oo isnaa waxay keenaysaa in layska hor yimaado waxay keenaysaa in la dagaalamo maxaa yeelay xuquuqdii aasaastigahay oo qofkaa shaksigaah uu leeyahay oo ilaahay siiyey ummadda soomaaliyeedna uu sharafta ku dhex lahay inta laga xayuubiyo hob la siiyo waxay keenaysaa walaalayaal dhibaato weynay keenaysaa waxaan rabaa hal tusaale inaan u soo qaato baarlamaankii sideedaad guusha loo dabaaldegayay maalin dhoweyn oo ku saabsaneed badda soomaaliya inkasta uu madaxweyne farmaajo oo madaxweynihii hore oo dilciyey oo uu yidhi waa u mahad celinayaa waxaan xasuusinayaa sagaal iyo tobankii bishii sagaal laba kun iyo sagaalkii iyadoo magsac ku dhacayo oo maxkamadda sare baarlamaanku uu ku meeljeera ugu shiraayo ayuu diiday wixii lasoo hordhigay oo ahaay inay ogolaadaan wadahadalkii ama heshiiskii la sheegay heshiiskii la sheegay xukuumadda gaartay gaashaankoo ku dhuftay waxaa lagu soo celiyey waan u malaynayaa sideed bilood kadib ayaa laba kun tobankia lagu soo celiyey boqolkiiba boqol ayuu gaashaanka ku dhuftay adduunku markaas waxay ictiraafeen baarlamaanka ay ictiraafeen baarlamaanka maanta sida kan lagu laleeyahay waa musamaadihii waa lagu magacaabaa moogihii baarlamaan ma ahane kii hadda dhammaadayna ma la arki karaa go-aan saasoo masiiri ou qaatay weli ma jiraan ma jirin waxaan arkayaa dowlad baarlamaani ah inaysan ka dhacaynin soomaaliya waxaana isleeyahay kuwa maman oo jagada u maman in ay dadka ay ku wadaan inay qarandulis yihiin maxaa u wacay war waddanka yaa iskale soomaaliyaa iskale laba qofood oo soomaali ah ama saddex qofood in la yidhaahdo maya ninka maya dhahayow oo sharcigii ku tuntayow ma madaxa tahay waayo waxaan rabaa inaan u sheego inaan u sheego ragga madaxda doonaya mucaarad iyo muxaafad oo madaxnimo raadinayow iyo maamul goboleedana dowlad gole ka soo horjeedo marka laga reebo hirshabeelle wallaahi bilaahi tallaahi waddanka waxaad ku wadaan halaag ay isku wadaan naftiina badbaadiya dalka soomaaliyeed badbaadiya dadkana badbaadiya maxaa wacay waa shalayaad qabateen jagada ma aanaan lahayn adinku xaggeed ka timaadeen saddenkii sano burburka oo dadka soomaaliya caleenta oo cunaayo maaska cunaayo oo baryada ku baabi'inayay miyaad maanta u horseegaysaan mar kale waxaa haddaba bilowdeen ninkii lacagii qarax loo dhigo waxaa lana haddana arkaynaa in qaraxyo loo loo abaabulayo waxaan arkaynaa xuquuqdii soomaaliya in lagu duman in lagu tumanayo waxaan arkaynaa dad tuhmanayaan ah oo la tuhunsan yahay oo dembi lala daba socdo oo aan weli xukun beri yeelin in la leeyahay waxaad ku gambanaysaa xildhibaana laga dhigaya war xildhibaan macnihiisuba wuxuu yahay waa qof xildhibo oo macna gudanaya ummadda u gudanaya ma ogiye mid ummadda u danaynaya ayaa ah xildhibaane mid ka danaysanaya ma ahan walaalayaal waxaan ka digayaa horumar labaad ka digayaa horumar saddexaad ka digayaa dalka inaanan halaag u dirsamin wardariskiina maanta etoobiya waxa ka socda arka waa khilaaf wey maanta afar sano iyo sideed bilood ayuu u dhamaystay maxaa maya madaxweyne hore farmaajo inuu maanta maamulo gacmaha la galo yacni dad u diro isagaa maanta waayeelnimo laga reebay shalana wuu ballan qaxday waxaan leeyahay warilmaareerayaalow war walaalayaalow war soomaaligay war silac waan ka daalnay ficeen waan ka harnay khilaaf iyo xumaana iyo dagaalna waa naqaanaa ha lagu socdo midda maanta socota guryaa laga shallaayayahay guryo laga gato adduunka hanti laga doobo ummadda soomaaliyeed dowlado lacago laga soo uruursaday oo guryo banaanka looga gadanaayo ama col lagu gadanaayo ma lagu gaaraayo dadkaas masaakiinta oo islaamka oo cadowgu maanta aansatadii soomaaliyeed canshuur labaadaa laga qaadayaa dawladda waa ka qaadane cadowga kale ummadda oo shabaab iyo wixii lamana waa ka waa ka qaadanayaa markaasaa dawlad gooya markaasaa haddee la dulmayaa war ilmaadeeryaal ciqubada dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed wadaniyiinta soomaaliyeed yaysan idin qaban dib uga daya qorashada golaha shacbiga sidaas haddii lagu sii wado nin walbow godkaad qodan godkaad ku dhaana lagu dilo qodo maxaa yeelay halaag cad ayaa ahaatee waa dhaafteen waana ka daraarteen tillaabooyinkii maxamed siyaad barashada laga diray wallaahi waa ka gudubteen billaahi waa ka gudubteen tallaahi waa ka gudubteen haddaad wax garataan haddaad caqliga leedihiin haddaad soomaali tihiin haddaad tihiin dad un jinniya ma ogine isaga socda oo dadka soomaaliya baraaruga war ilaahay bariga waa tahay waxaan weydiinaa marka xagooley xildhibaan halow waa gartay xildhibaan cagooley adigoo maasan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama ra-iisul wasaaruhu hadda amrayo guddiyadii xalinta khilaafaadka iyo kuwii doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo maamuladii gobolada maadaama uu amrayo dowlad goboleedyadii in ay cabashooyinka xaliyaan musuq maasuqna ka dheeraadaan arrintaa miyaan lagu qanci karin
guddiyada waxaa daba taagan maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ayaa ku dhaqan ee guddiyada waa la xukumi karaa waa la toosin karaa nin walibana amarow ku yimiday laakiin faraha ayaa lagula jiraa guddiyada madax banaana guddiyada ha la madax baneeyo waxaa aniga warka uga jeeday ragga gacmaha kula jira moogiye xaggay ka tirin waa dhacday meel kastay ka dhacday waxay ka dhacday baydhabay ka dhacday waxay ka dhacday dhuusamareed war xaggee waxaan ka hadlaynaa waa ku mahadsan wasaaro laakiin guddiyadu ma madax banaana halla hakiyo doorashada kusheeda maaha doorashee waajibka qoran oo dastuurka iyo amaradii bandhadii faraha badnaa ka soo baxo laysku raacay burusijarkaas ha loo madax baneeyo guddiga qaranka ee doorashooyinka
waa gartay marka ku naasee wasaaraha iyo ciddii lamidaba ra-iisul wasaaraha jumhuuriyadda soomaaliya maxamed xuseen rooble sida aad maqasheenba waxa uu yidhi ma ogolaanayno in la musuqo doorashooyinka golaha shacabka waxa uu yidhi waa in si degdega cabashooyinka wax looga qabto oo lala fadhiisto cid weliba oo cabasho qabta waxa uu yidhi musharaxiinta madaxweyneyaasha u tartamaya waa in ay soo gudbiyaan cabashooyinkooda una soo gudbiyaan guddiga xalinta khilaafaadka si wax looga qabto tallaabooyinkaasi maxaa loo raaci la'yahay
waxaa weeye waxaan rabnaa soomaaliya naha weys nagaanaa musuq maasuq soomaali waa nahradeedii hore yaa loo yidhi annaga amarkaas isaga ah bad u fiiri weliye maxaa shanta maamul goboleed ka ka reebay hirshabeelle intii kale maxaa god ku shubay maxaa godka aan leeyahay wuxuu yahay doorashada aqalka sare waxaa sida loo dhigay ma ahayn ninka soomaaliyeed oo yimaada wuxuu gelayaa maxay doorashow gelayaa hadduu rabo hadduusan rabin ma ahan haddii la yidhi nin iyo laba aan loo helin xaggay ka timi dowladnimo miyaa taasu dowladnimo ma ahan dowladdii waa hormar waa dhinaca marsannahay oo waxaan leeyahay maanta ha lees qabto maanta ha lees qabto dalka aan badbaadino ragga madaxda sheeganaya oo maanta hadda wasaaraha oo kuma ku dhaqa annagu waa taasaan rabnaa taasaana doonaynaa annagu kuwii shalay xabadka gacanta laga loo diiday ayaan ka nahay aqalka sare annaga liisku jaraa ka tiray waxay ahayd ba waxaan u qaadanay in alla naga tiri maayo ibni aadam waxba nagama tiri karo waa ku qanacsannahay inaan ka harno ilaahay fadligii midda hadda taagan waxaan leenahay golaha shacbiga waa kii badda soomaaliya badbaadiyey ha laga leexdo ha laga leexdo haddii la diido soomaaliya ogaaw meesha laga wado musuq maasuqaas laga wado dadkaas asaga ayaa kuuganaya ummadda soomaaliyeed ka dhiidhiya dulli iyo dulmi iyo wax daran qabiil iska dhiga meel laakiin daraysta maanta jiree ninkii madaxnimada doonayo wanaag ku doon dadka soomaaliya maanta wuxuu ka soo haarsaday midkii soddonka sano taagan mid kale ha noo celinina haddaad diidaan haddaad qabiil ninkii berito qabiil ku taageeri doono min dulmiloodahow soomaali u tur baaqa ra-isul wasaaraha waa wanaagsan yahay ha la raaco ninkii wanaagsanaa waxaan kaloo rabaa inaan iska cariyo gobollada waqooyi xildhibaanada ka jooga xoraa tihiin dad soomaaliya tir caasimadii soomaaliya joogto maanta ha u horseedina soomaaliya wax dhibaaya xalaal isu doorta cid ina musuq maasuulka taagta ma jirto hore iyo risaalo maga arrintaas ayada u dagaalay ragga kalow oo ordaayow wixii maanta ka dambeeya dad soomaaliyaa nahay waana xisaabtamaynaa markaas waxaan uga jeedaa adeerayaa nin qoorta ka xiran ma jiro nin kursi loo xiri karaana ma jiro golihii shacbiga oo dadkaa iska leh wakiiladii ummaddaa tihiin u muuqda ninkii loo diiyo dacwo ha qoro mar ayaa loo soo wada jeesanaa insha allahu iyo falsafada ujilguma dhaqee aadaa waxaan ugu mahad celinayaa kuwa toosanoo wanaaga doonaya waxaan aada iyo aada uga digayaa waxaan aada iyo aada uga digayaa waxaan aada iyo aada uga naxsanahay kuwa maanta raba inay soomaaliya ku danaystaan oo labada qofodoo soomaaliya kursigu ka dhaxeeyo kala jeclaysanaya inay ayaga yihiin qaran dumis an la ogaado maxaa yeelay baarlamaankii sideedaad wixii ou dhigay aas-aaskii ou dhigayna maanta arkayna gacan mid loo taagay anaa anaa ku doortay baarlamaan leeya anaa ku doortay anaa kule anaa ku iibsaday ma jirto anaa ku iibsa kelimada leeyaha inkastoo afku iga xaday waxaan uga jeedaa ninkii min watoolaaya ama kharashka ka bixiy ama si kale hau bixiye ma ahan baarlamaani ma ahan
وأولي ميرح وطنوي نلبيك وبكتني
وهجاج لجيسيال كاسنا وحوها محمود فرح عبولي وكمل ها برلمان كي هرية صومالية فالمغلسين وحا وكباقي إن وحلقة قبتو على شوينك كتاقن لنا عادور شوينك حلمانا قولها شعبك برلمانك الصومالية سي مدى الصوماليات سي حرقة وحقود دورتان إن ضدك عابنا يدولد ولا فريستو وحلقة قبتو سي رئيس وزارو بشيقي أيا وكباقي حلمانكاسي magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose haddaan loo eegno wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan saaka magaaladaasi inuu ka furmayo shir u dhexeeya wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedyada shirkaasi waxaa lagu hadlayaa tayeynta waxbarashada ee dalka iyo guud ahaanba dowlad goboleedyada soomaaliya si ay dowladda soomaaliya u hagaajiso tayada aqooneed ee caruurta soomaaliyeed iyo guud ahaan ardayda waxaana wasaaraddu ay sheegtay in dadaalkan hadda socda uu yahay mid wax looga qabanayo waxbarashada dalka laguna hormarinayo arrimahaasi iyadoo shirkaa maanta ka qaybgalayaan xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya ugu horreeya agaasimaha guud ee wasaaraddaasi wasiirada dowlad goboleedyada u qaabilsan arrimaha waxbarashada iyo hay-adaha kale waxbarashada quseeya guud ahaan barnaamijkeena faqidaadda wararka saaka intaas ay ku dhan yahay farsamadii maxamed cabdi qalaf ayuu ahaa stuudiyaha sideedaad ee raadiyo muqdisho waxaa barnaamijkeeda la socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degane intaanu mar kale kulmi doono dhammaantiinba assalaamu calaykum